guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda somalilan ayaa maanta waxa ay soo saareen liiska sagaal urur kuwaas oo ay sheegeen in ay u gudbeen ka qaybgalka doorashooyinka xisaabta warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle warmurtiyeed ka soo baxay guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta siyaasadda somalilan ayaa lagu sheegay in sagaal urur siyaasadeed ay buuxiyeen shuruudihii ururada siyaasadda ee somalilan war-saxaafadeedkan oo ku taariikhisan maanta oo ah lixda bisha noofembar sanadka laba kun iyo labiyo labaatan ayaa waxaa lagu sheegay waxaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta somalilan ay maanta oo ay taariikhdu tahay lixda bisha noofembar labada kun labiyo labaatan ay halkan si rasmiya ugu baahinaysaa ururada siyaasadda ee buuxiyey shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda sidaasi darteedna xaq u yeeshay in ay ka qayb galaan doorashada asxaabta qaranka somalilan sida lagu sheegay warmurtiyeedkan ururada siyaasadda ee shuruudaha buuxiyey sida la sheegay oo ka kooban sagaal urur siyaasadeed ayaa waxa ay kala yihiin urur siyaasadeedka waaberi urur siyaasadeedka shacabka urur siyaasadeedka horseed urur siyaasadeedka rejo urur siyaasadeedka barwaaqo urur siyaasadeedka hilaac urur siyaasadeedka mideeye urur siyaasadeedka ogaal urur siyaasadeedka kah waxaana warmurtiyeedkan ku saxeexan siciid maxamed cilmi siraadleg guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda waxaa sidoo kale ku saxeexan maxamuud ismaaciil xasan bede dhinaca kale qaar ka mida ururada siyaasadda ee la sheegay inay u gudbeen inay ka qayb galaan doorashada asxaabta somalilan ayaa v o edu wax ka weydiisay dareenkooda farxaan cabdi waa xogeeyaha cadaaladda iyo garsoorka ee urur siyaasadeedka barwaaqo waxaan weydiiyey sida uu arko liiska maanta soo baxay dareenkaygu runtii maanta aad buu u wanaagsan yahay aad baan ugu faraxsannahay inaannu ka mid noqonnay sagaalka urur siyaasadeed ee u soo gudbay finalka kuwaasoo insha allahu tacaala ay tartan wadageli doonaan xisbiyadii hore u jiray oo tirada guud ay isku noqon doonto labiyo toban markaa run ahaantii aad baannu ugu faraxsannahay dareenkayguna aad buu runtii maanta dhinaca kale cabdikariin xaaji cali waa guddoomiye ku-xigeenka degmooyinka iyo gobollada ee urur siyaasadeedka kaah waxa uu ka dareen celiyey liiska soo baxay maanta horta walaal waanu waanu ku faraxsannahay inaanu ka mid noqonnay sagaalka ka soo baxay afar iyo toban urur siyaasadeed oo doorasho isreebreeba oo qiimayna gelayey waanu ku faraxsannahay inaanu ka mid noqonnay markaa kuwaa sagaalka soo baxay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabtana shaqo fiican bay qabteen iyagana waanu mahadmacinaynaa inay goor hore aanay muddo badanna qaadan inay goor hore soo saareen taageerayaasha urur siyaasadeedka ka iyo shacabka somalilan guud ahaanna maanta waxay u tahay farxad in mar kale la qaaday hanaan kale oo dadka loo siinayo fursad tobanka sanee soo socda dadkii mateli lahaa siyaasadda iyo stakeholderiskii siyaasadda somalilan sidii loo abuuri lahaa in geedkii la beerayey meel wanaagsan la keenay imaka farxad bay dadka somalilan u tahay annagoo ka urur ahaanna aad baan ugu faraxsannahay geesta kale guddoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag ibraahim mahdi buubaa ayaa sheegay in ay tirsanayaan cadaalad darro aniga guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag halka waxaan jecel inaan uga caddeeyo bulshada in aanaan urur ahaan dhicin guddida waxa ay soo saartay saakana aanay ahayn waxaanu ka filaynay muhiimaddu waxay ahayd kunka qof inaad gobol walba sida xeerfoonindhigaya aad ku diyaarso madax taabashada ah waxaanu haynaa lixdii gobolba lixdii warqadood oo noo saxeexeen guddida ururadu oo mid walba kunkii qof in looga bahnaayo ka badanba aanu soo joojinay sabab markaa na loo rido ama ladhaa waa u dhacdeen ma garan karayno shuruudaha xerfodhadhigeena waa buuxinay marka taageerayaashii urursaasooyinka talawadaagna gobol walba waa isugu yimaadeen way hadleen fikirkooda dareenkoodina waa cabireen sidaa darteed halkan waxaan maanta jecelay anugu inaanan guddida ururada waxba ka xambaaray waxna ka odhan maayo laakiin baaq baan u diraya madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan baaq baan u diraya waxa weeyaan madaxweyne shuruudihii xerfodhadhigayay iyo kunkii qofkana looga baahnaa gobol kastaba waanu buuxinay waanaga social media iyo saxaafadaba siinay warqad kasta iyadoo sawiran oo saxeexan oo guddi ururadu noo saxeexeen lixda gobolba sabab markaana loo reebo cadaadarra intaa laynagu dhacdayna ma garanno madaxweyne adaan magan kaaganahay cadaaladaradaa dhacday dhinaca kale waxaan isku dayey inaan la xidhiidho mas-uuliyiinta guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta somalilan si arrintan aan wax uga weydiino balse waxa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintan ayaa ku bilaabantay afar iyo labaatan muwaadin oo warqad dacwada u gudbiya maxkamadda sare bishii januari ee sanadkan aynu ku jirno maxamuud cali saleebaan ramaax waxa uu ka mid ahaa xubnihii wakhtigaasi ku saxeexnaa warqadaas marka hore aad iyo aad baan v o a dii hambalyeynayaa waa dimuqraadiyaddii oo hirgashay oo ummadda dareenkeedii ayay ku yimaadeen waxaanaan u mahadnaqayaa guddida kala saaridda ururada iyo dadkii u tartamayey ururada maanta sagaal baa soo hadhay cidibo meel bay ku hadhaysay hadda waxaa la wareegayaa komishinka qaranka ayaa la wareegayaa oo iyaguna runtii ballan qaaday inay dhaqsano u qabanayaan diiwaangelintii oo ay tahay lixdii biloodba mar in la furo sidii madaxweynuhu sheegayana ay tahay labada doorashada in sanadkan gudihiisa la qabto oo aan qabana waa la qaban karayaa khadar maxamed cakulle v o a hargeysa